Baamiyaha waxa uu ka mid yahay dhirta waxleyda ah wuxuuna ka tirsan yahay qoys-dhireedka loo yaqaan mallow waxaana si weyn looga isticmaalaa guri walba oo ku yaalla magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle dadka oo siyaabo kala duwan u isticmaala Dr. Sanader Maxamed waxa ay ka mid tahay dhakhaatiirta ku nool magaalada Jowhar waxay sharaxaysaa faa'iidooyinka caafimaad uu u leeyahay jirka bini'aadamka baamiyaha baamiyaha waxaa loo isticmaalaa siyaabo kala duwan waxaana ka mid ah in suugada lagu darsado ama maraq lagu daro ama koob biyo inta lasoo qaado saddex xabo mise laba xabo afka laga jaro dan sidaas loogu dhex rudo kadibna sidaas loo isticmaalo faa'iidadiis mise daawada uu leeyahay halkan ma ku qiyaasi karna mana kusoo koobi karna insha allah baamiyaha wuxuu u fiican yahay cudurka loo yaqaano sonkorowga wuxuuna hoos u dejiyaa sonkorta dhiigga u fiican yahay aragga sababtoo ah waxaa ka buuxa fitamiin loo yaqaano fitamiin e baamiyaha wuxuu horumariyaa ama uu nidaamiyaa caafimaadka maqaarka qodob baamiyaha wuxuu dawo u yahay caabuqyada ku imaada sanbabka baamiyaha wuxuu ka hortagaa calool fadhiga isagoo u sameynaya caloosha inay jilaac jilaacdo baamiyaha wuxuu nidaamiyaa heerkulka jirka doona insha allah baamiyaha wuxuu yareeyaa khatarta ku imaada wadna xanuunka baamiyaha wuxuu daweeyaa dhuun xanuunka baamiyaha wuxuu sare u qaadaa difaaca jirka qodob baamiyaha wuxuu u fiican yahay maamooyinka uurka leh sababta waxaa ku jira maado loo yaqaano folic acid insha allah lama soo koobi karo faa'iido uu leeyahay waxaan rajeynayaa inaad badsan doontid si aad si aadna aad u isticmaali doontid insha allah baamiyaha waxaa ku jira qaybaha kala duwan ee nafaqada wuxuuna qani ku yahay fitamiinada sida fitamiin k fitamiin c fitamiin b1 folate iyo sidoo kale b9 iyo qaar kale oo badan ayuu jirka u leeyahay baamiyaha waxayna dhakhaatiirta inta badan bulshada kula taliyaan in ay isticmaalaan geedka baamiyaha loo yaqaano